bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiis ah taariikhduna ay ku astaysan tahay lix iyo labaatanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda dhinacyada ku dagaalamaya gobolka galgaduud ayaa maanta waxay gaareen degmada guraceel ee gobolkaasi iyadoona lasoo sheegaya waawaan inay ka dhex bilaabeen dhinacyada halkaasi isku haya ee ciidamada ahlusunna iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ee maalmihii lasoo dhaafay colaadda ay kaga dhex taagneed degmada guraceel ee gobolka galgaduud iyadoo haatan la sheegayo in xabajoojin aan caga badan ayn ku taagnayn ay dhex dhigeen labada dhinac mid ka mida nabadoonnada ku dhaqan gobolka galgaduud gaar ahaan kuwii ka yimaaday degmada dhuusamareeb oo ayagu ku howlan xal u helista arrimahan soo laalaabtay ee qaybta ka ah dagaalada ka dhacaya gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay si aada ugu xun yihiin dagaalada kusoo laalaabanaya halkaasi waxa uu sidoo kale tilmaamay inay ku dadaalayaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen waxyeelo ka dhalata dagaalada oo sii socda nabadoon cadceed sheekh oo ka mid ah nabadoonnadii maanta soo gaaray degmada guraceel kuna howlan sidoo kale xalu helista dagaaladan kusoo laalaabtay degmadaasi ayaa u ka warbixiyey kulamo gooni oo ay la qaateen labada dhinac iyo xabajoojin ay dhex dhigeen dhinacyada ku dagaalamay degmada guraceel aanu aadnay maadaama labada nin waaxyood mid xabadu ku socoto dhammaanna aadgaan jirku na xanuunayo waxaanu aadnay xabadaas aanadaasay dabadeed la qabay in xabajoojin labaad lagu dhawaaqo oo ay balhakato ilaahay aan la kaashanno bini-aadamkiisa la kaashanno ilaahayna u barino inaan xabadaas sii socon kalana joojinno kala dhex dhigno xariiqo alamacad caqbadii waxaan ku guulaysanay inay istaagtay laakiin kulan ahaan intii taladu ka go-day ma wada kulansana waxaa meesha joogaa waa ciidan ciidankiina xabadii waa kala joojinay iyo wixii oo digaanka ku sugnaa muxuu ahaay balse meeshaas aysa u noqon awalba waa qaxeena haddana ceesha ay ka dhaansanayaan si ay u dhinto haddana waa joojinay xabadaas allana waa lagu guulin waa codsanay wadahadalkiina ciddii u dhimana in loogu waco ciddii joogtaana diyaargaroyo aan hadda ku raadyoognaha dhanka kalena odayaashii ee waxgaradka ku baxay dagaalada guraceel ayaa waxa ay rajo wanaagsane ka muujiyeen in maalmaha soo aadan ay si rasmi a usoo gabagabay doonaan colaadda kusoo laalaabatay degmada guraceel ee gobolka galgaduud taasoona ah mid u dhexayso ciidamo taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maleeshiya daacad u ah qayb garab ka mid ah ahlusunna waljamaaca oo weli ku sugan halkaasi madaxtooyada soomaaliyana waxaa maanta lagu garaacay tiro madaafiica iyadoo ayna jirin waxyeelo soo gaartay dadda iyadoona wararka qaar ee laga helaya xarunta madaxtooyada ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka gebi ahaanba ay diideen in laga soo baxa madaxtooyada sidoo kalena la galo ciidamada ayaana haatan ku howlan baaritaano ku aadan goobaha iyo halka sida dhabtaha lagaga soo ridayay madaxtooyada tirada madaafiicda ee maanta ku dhex dhacday mid ka mida dadka ku dhaqan nawaaxiga national theater ee degmada warta nabadda ayaa u waramay warbaahinta asigoona magaciisa ka gaabsaday inkastoo uu yahay majaajiliista caan oo laga yaqaano gudaha magaalada muqdisho haddana waxa uu sheegay inaysan waxyeelo ka soo gaarin madaafiicdii lagu soo garaacay nawaaxiga ekes fiyore balse ay maqlayeen oo keliya daryanka madaafiicdaasi dhanka kale waxa uu sheegay in mid ka mid ah kuwii kusoo dhacay fiyooraha aan u geysanin wax khasaaraha marka laga reebo burbur soo gaaray guriga uu ku dhacay oo uu deganaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan maqleen ku sheegaa laakiin wax ma arkin oo lix hoobii miya ma aqaan hoobii kookiyada loo maleeyey oo magac cusub leh marka ilaahay waa kuu roon yaha meelihii ku kala dhexeen ma aqaan shanta kale laakiin hal xabo nin oo ciidamada ka tirsan gurigiisas ku dhacay asagoo ma gaarin gurigan daba jillas ay jiligilas jab ilmihiina wax ma gaarin asina wax ma gaarin alxamdulilah inta kale waa caafimaad qabnaa laakiin shanta xabo oo kale ay ku dhaceen ma naqaan area etasfiyor agtiisiday ku dhaceen deg deg wadatana allah naga qabto muslimkana kor allah ka dhiga anaguna allah naga aqbalto laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaana weli ka hadlin madaafiicdan lagu soo garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya xilli maalmihii lasoo dhaafina qaybo ka mida magaalada ay ka soconayeen howlgallo ku aadan sidii lagu xaqiiji lahaa ammaanka caasimada soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dibadbax lagaga soo horjeeday xirnaashaha xawaaladaha soomaalida ee dalka maraykanka oo kal horaxnibaad ay kusoo rogeen bangiyada waddankaasi ayaa maanta waxay ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dadweyne isaga kala yimid toddoba-iyo tobanka degme ee gobolka banaadir ay dibadbax arrintaasi ay kaga soo horjeedaan ay ku dhigeen barxadda taalada daljirka dahsoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir dibadbaxayaasha ayaa waxa ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhana bangiyada maraykanka ayagoo sidoo kalena dalab u diraya dowladda maraykanka kaasoo ku aadan in dib looga laabto xanibaadda lagu soo rogay xawaaladaha soomaalida ee dalkaas oo ay sheegeen inay ku tiirsan yihiin nolosha dad aad u fara badan oo ku dhaqan magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya qaar ka mida dibadbaxayaasha ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona si adag kaga soo horjeeday xirnaanshaha xawaaladaha soomaalida ee dalkaasi maraykanka maanta waxaan usoo baxnay inaan banaanbaxno oo dareenkeena oon saacidno meesha xawaaladaha la xiray oo masaakiinta laga xiray inaa dowladda maraykanka inay noo furaan ciyaabanaa rabnaa inay degdeg noogu furaan masaakiinta u furaanaa la rabaa waxaan u arkaa dhibaato weyn oo soomaaliya lagu hajuumaayo waxaan rabaa in si degdega u furaan ruurtan ilmaha nugu soo tagna saamayn si badan dadka badana way ku nool yihiin annaga xataa kowankanawaxaa ugu baaqaynaa dhammaan dowladda maraykanka inay maxayd xawaaladaha si dhaqsa u furaan maxaa yeelay dad badan ayaa maxay ahayd wax loogu soo diri jiray dadkanase waxaa laga yaabaa in oo maxay ahayd dhibaatay ku sugan yihiin maxaa yeele dadka boqolkiiba sagaashan waxaa laga biilaa dalka maraykanka oo dadkooda ay ku sugan yihiin waana mahadsanta banaanbaxan waxaan ugu dhaliyay qiirad maxaa yeele dadkii oo maxay ahayd soomaaliya jooga oo la biili jira oo maraykanka le oo laga biili jiraa safaa laga xiray xawaaladihii dibadbaxa oo ahaa mid ay wax ka soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka banaadir sidoo kalena ay kala qaybgalayeen dadweynaha ayaa goobta waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir kaasoona si adah kaga mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha dibadbaxa waxa uuna qaasim maxamed cabdulla qaasim axmed cabdulla oo sheegay in ay wanaagsan tahay in dadku ay muujiyaan aragtidooda ku aadan sida ay kaga xun yihiin dhibaatada soo food saartay kadib xirnaashaha xawaaradaha soomaalida ee waddankaasi maraykanka
waan ugu mahad celinaynaa bulshadu inay intaas ku soo baxdo si nabadgelye leh ay ku soo gudbiso dareenkeeda cabashada ay ka qabto sida uu u taabanayo barnaamijkan laga dhawaajiyey ee oo ah in dowladdu maraykanku ay joojisay xawaaladihii soomaaliya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan maanta bulshada halkaan isku soo baxday ee gobolka banaadir ku nool waxay halkaan maanta muujinayaan caddaynayaan in muxuu ahaa ay ka xun yihiin ka codsanayaan dowladda maraykanka inay arrintaa dib ugu laabato maxaa yeele bulshadaani waxay ku nooshahay boqolkiiba aan dhihi karnaa konton in ka badan waxyaabaha xawaaladuhu uga yimaada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheikh aadan oo dhowaan ku laabtay magaalada baydhabana waxa uu wadaa wadatashiyo uu la leeyahay odayaasha ku howlan soo xulista baarlamaan uu yeesha maamulkaasi iyadoo dhinaca kalena lagu wada maanta gelinka dambe in madaxweynuhu maamulkaasi uu ku dhawaaqo qaar ka mida xukuumaddiisa cusub iyadoo laga filayo inuu dhammaystiro xukuumadda qaar ka mida kol hore uu ku dhawaaqay shariif xasan sheikh aadan kulanka maanta uu kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi ee magaalada baydhabo ayaa waxaa la sheegayaa inay kaga wada hadleen suurtagalnimada ah in si deg deg ah loo soo xulo baarlamaanka uu yeelanaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo sidoo kalena xaruntaasi ay kusii qulqulayaan siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno kaloo ayagu danaynayo qabashada xilka wasiir ku-xigeenada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo loo madalsan yahay maanta gelinka dambe inuu ku dhawaaqo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheikh aadan dowladda soomaaliyana waxay heshiis saddex geesooda kula saxiixatay magaalada addis ababee xarunta waddankaasi etoobiya bangiga horumarinta afrika iyadoona heshiiska u saxiixay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda maxamed aadan ibraahim kaasoo ku sugan magaalada addis ababee xarunta dalka etoobiya wasiirka ayaa kulamo goonigooni ah waxa uu kula qaatay gudaha magaalada xubno ka tirsan bangiga horumarinta afrika iyadoona isla gartay in ay soomaaliya loo sameeyo mashaariic dhowra oo ay ka mid tahay xaqiijinta amniga iyo sidoo kale waxyaabo kaloo muhiim ah dowladda federaalka ee soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay la daaldhacaysay xalka gaarista amniga dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo